إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa ku qaaday fariisan ciidamada xabashida kaalaya ee koonfur galbeed ku leeyihiin baydhabo iyo duleedkeeda ciidanka dowladda federaalk ayaa imaam masjid ku dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dad isku qoys ah ayaa aana qabiil loogu laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed oo etoobiya gumaysato jabuutiyaanka ku sugan garoonka dhuusamareeb ayaa xalay dagaal lagu qaaday madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa bixiyey amar amniga oo sahli kara in askarta dowladda federaalku si fudud u dilaan wasiirada xildhibaanada saraakiisha iyo wixii la mid ah filmaantii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday deegaan hoostaga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe xoogga ka dagaalama gobolka sool ayaa soo saaray inaan wax badeecad ah laga keeni karin dhanka gobollada somalilan maamusho iyagoona arrintaas degnin adag ka soo saaray khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay caasimadda yahuudda ee tel abiif موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisin ciidamada xabashida kaalaya ee koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo iyo sidoo kale duleedkeeda waxay xalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin gaar ahaan qeybtooda ka dagaalamta gobolka baay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ku leeyihiin xerada makuuda oo ka tirsan magaalada baydhabo waxay sidoo kale mujaahidiinta gobolka baay xalay weerar culus ku qaadeen saldhig askarta koonfur galbeed ee xabashada kaalaya ku leeyihiin deegaanka gofgaduud buurey oo sida hoostaga magaalada baydhabo dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee gobolka galgaduud ayaa xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen ciidamada jabuutiyaanka fariisin ay ku leeyihiin garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolkaas ciidanka dowladda federaalka ayaa imaam masjid ku dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa warkaas faahfaahinaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa habeen hore magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan degmada kaaraan ku dilay nin imaamka ahaa masjid ku yaala degmadaas ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdi cubayd ayaa la sheegay inay askartu doonayeen inay ka dhacaan teleefoonkiisa waxayna rasaas la dhaceen ka hor inta aysan ka qaadan teleefoonkiisa xilligaasoo uu ku hadlayey heelada ninkan la dilay ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen in loo baahan yahay in lasoo qabto ninkii dilay wiilkooda islamarkaana cadaaladda la marsiiyo digayga ay sheeg waa ila afuriyey afurka bacda waa iga tegey hadduu iga tegey wuxuu dhahay waa la ysoo cibaa waa imaa hadduu ilaahay yidhaha masaajidkan oo maqrib dushiye hadduu dushiye wuxuu dhahay waa imaa hadduu ilaahay yidhaaho hadduu maxaa la dhahay irid oo ka baxana shan xabadaa lagu dhiftay haddaan kala kudna meydkiisa waxa ugu tagna jid caddaha cidda ku dhifta ma arkaan laakiin waxaa la sheegaya inay kuwa diris ciidan gashnaayeen ay dileen baasaa maqlay waxay ku dhif baasaa lagu dhiftay isoo afgembiya lafna uu matay taa teleefon oo tay maxaa la dhahay teleefonka lagama dhicin uu ku hadlaay uu sii jeeda soo teleefonku hadlaay bajaadka keliisay uga daba timid baasay maris walaalkay ciidanaa dilay ankoona istay agoodhadhaadhe walaalkay wuu naga dhimaye aabboona ahay aabbeena wuu naga dhimaye walaalkay ciddi dijaal rabaa marka noo soo qabtane ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dil iyo dhac ka geystaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho jasaaka allaahu khayran dad isku qoys ah ayaa aana qabiil loogu laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed oo etoobiya gumaysato maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato etoobiya ayaa waxaa ka dhacay fal naxdin leh kaasoo ah shan qof dil loogu geystay dhulmii ah xilliga suxuurta shan ruux ayaa lagu dilay deegaanka milixle oo hoostaga degmada qorxey ee dhulka soomaali galbeed oo ay etoobiya gumaysato waxaana lala xiriirinaya dilkan aanooyin qabiil oo marar badan kusoo laablaabtay deegaanadaas dilka kadib halkaasi waxaa tegey ciidamo booliis ah oo xabashada ku daaban balse maysan ku guulaysan inay gacanta ku dhigaan qolada dilka geystay dhulka soomaali galbeed oo ay itoobiya gumaysato waxaa ka dhaca dilal iyo dagaallo la xiriira qabaa'ilka kaas oo ay gadaal ka horinayaan oo hubka iskugu dhiibayaan dowladda xabashada itoobiya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa bixiya amar amni oo sahli kara in askarta dowladda federaalku si fudud ku dilaan wasiirada xildhibaanada iyo saraakiisha iyo sidoo kale wixii la mid ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo shalay ka hadlayay magaalada muqdisho xilli magaalada amnigoodu sii xumaanayo ayaa waxa uu soo saaray war sahli kara in askartu ay toogtaan wasiirada xildhibaanada iyo weliba xubnaha kale ee muhiimka u ah dowladda federaalka ah marka ay marayaan baraha koontaroolada wuxuu sheegay war micnihiisu yahay in la dilayo amaba askartu ay tooganayaan ninkii diida amarka ah in gaarigiisa la baaro ninka mas-uulka ah jackboyntiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahe diida na asaa ka mas-uula waa lala dagaalama ha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta jackboynti la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraayo la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa uu sido wasiir ha ku jiro wasiir ku-xigeen ha ku jiro wasiir dowla ha ku jiro janan ha ku jiro maxaan ku cid muwaadin caadi ha ku jiro waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira leanna cadowga wuu isku soo keen ekaysiinaya mar ma aha laba ma aha saddex ma aha afar ma aha intuu isu soo keen ekaysiiyey ee uu dhibaato xoogle dadka u geeyey iskuma ekaa karna annaga cadowga xasan oo ka dabaaqaya in lacalla haddii mas-uul la dilo ka tirsan dowladda federaalka sababo amni aan warka ku soo noqon ayaa sheegay in ciddii diidda amarka ah in gaariga ay saarantaha la baaro ay tahay xarakada shabaabul mujaahidiin xubin ka tirsan ama si dadban ugu shaqaynayso sida uu hadalka u dhigay
ninkii arrintaasi waxayna waa shabaab nin ogaal ama ogaal la-aan shabaab ugu shaqaynaayo waaye askariga jidka taagan ee joogso ku yidhi ninka dardarayo ama ogaal waayo shabaaba ugu shaqeeya ama ogaal la-aan ugu shaqeeyo ogaal la-aan ha ugu shaqeeyo halka ogaalka ugu shaqeyna waa dagaalan kula jirnaa min fadlan adiga ogaal la-aan ha ugu shaqeyn waa qodob xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhowaan toddobiyo tobanka degmo ee muqdisho hal mar ah amaba hal habeen waxay ka fulisay qaraxyo badan kuwaas oo xarumo dowladeed iyo kontaroole intaba lala eegtay xasan ayaa markaasi qalqal xoog la galay waxa uu bixiyey amar la xiriira in magaalada xubnaha dowladda ka tirsano aanay ku mari karin hub ka badan aake asigoo diiday in dabajeex iyo dhashiike cabdibile ku xiran la qaato xilli asiga aada loo waardiyeynayo dagaalaan ku jirnaa riski la-aan maahin riskiga iyo khatarta midda wax taraysa aan qaadanno mid aan waxba taraynin ee cadow cadowga u gargaaraysa yaanan riskiga inaan ka cararayno yaanan iskaga dhigin iska ilaali baabuurkaaga markaad meel dhigata ilaasho yaan hoosta wax logaaga dhejinin muddo kooban waa iyadaas amsideedana waxa loo socda inay dhammaato waa laakiin macquul maaha haddaad socotid waa laysoo weeraraya ad leedahay xataa wiilal wiilal bastoorada wato oy aada wadato ama xataaba ka dhigbo kuwa qoryo aa kaa wata ay ku raacaan laakiin qora daba minshaaraho saddex afar qoray oo wiilkii ku duuduuban yahay iyo qora dhishikaahoo saas oo qora basuukaa xagga usii jeeda mid kaloo xagga usii jeedo oo xikmadda ay ku salaysan yihiin maxay tahay walaalayaal yaa ka xaraga fiican oo ka qurux badan inaad adoo xor a magaaladaas aada marto iska socotood magaaladaad mushaaxdo ood meeshaa doonto marto qoraga dhishiikaa kuma daafacayo oo maalintaad dhimaleedaad dhimanay xildhibaanada ayaa horey waxay u sheegeen inay halis amni wajahayaan taa oo kaga imaanaysa dhanka dowladda federaalka ah magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira qalqal la xiriira dhanka amniga taas ayaana keenaysa in awaamiir badan lasoo saaro taas oo isla dowladda federaalka culays ku ah filimaantii dhowaan ay soo saartay mu'aasadalka taa'ib ayaa waxaa laga daawaday deegaan hoostaga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe maxamed muude iyo abu muslim ayaa faahfaahinaya qodobkaas boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka jawaare oo hoostaga degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa goob fagaara ku daawaday filimaantii beryahani ay soo bandhigaysay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oona isdaarkani lagu soo bandhigay jabka weyn oo uu ku habsaday ciidamada dowladda federaalka filimaanta qaar ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo warbaahinta oo been ka sheegaya dagaalada lagu soo afjaray iyada oo alkataa'ibna soo bandhigaysay xaqiiqda ka jirta fagaaraha dagaalka inta lagu guda jiray daawashada filimaantan ay baahisay alkataa'ib ayaa dadka reer jawaari waxaa laga dareemayey farxad iyaga oona mararka qaar wada takbiirsanayey haddaba waa kuwan bulshadii reer jawaarey oo ka warbixinaya xaaladda dhabta ah iyo jabka xooggan uu gaaray ciidamada dowladda suldaan xuseen maxal xasan waxaan joogaa tuulada jawaarey waxaan ku daawanay caawa jawaarey filim wanaagsan oo aad u fiican oon u baahneen inaan aragno oo in badan aan fiirsanno baahi weyn aan u qabnay waxaan ka mid ahaa filim filimkii janaa'i cabdalla uu ka dhacay oo murtadiinta lagu laayey oo rag kale oo ay sheeganayaan dowlad baana ay leeyihiin oo ay soo istaageen oo ay leeyihiin raggii waa soo weerareen waa iska caabinay ilaahay fadligiis mujaahidiintana waxay keeneen bayana cad bay keeneen bayanadiina waan aragnay waxay sheegayaa inay been ay tahay najaaso ay tahayna waan aragnay marka intaas waay filimkan maad wuxuu ahaa baarsan guuni uu ahaa magacay maylerey bashiir aliyow keerow deegaanka ana kan odhan deegaanka jawaarey gaal ahaan bannada banna uu kumayka dareere horta filim muhiimid leh una eed andharraanen ninshaani marka shobobtanna eed aan kaasanta oga filim inkasaan badan horta filmeenta dhow isaameen inkastoo kullijo isaameen laakiin kan inka isaamen badan mahay gaalka oo murtadka oo feenka oo janaay abdalla oo murtiyiinta oo laxasugiisa oo fiiriyaw aragaw baktaj oo meelo dharaarinyo oo leeyi nimankii meeluhu haweer isku caabani magagay waxa umaadl cusmaan ediyo tuulada juwaareen ka sugano filimka waxyaalaha inbay baarsanguuni iyo janaay cabdalla ini iyo gaalada eedlanka kulaaye mujaahidiintana una ka farahasanna eed eed hondhowaanan ka raaxaysadahayn tiyaabka badanaan arag ini gaala eedlan leeyey aragdeeda guryaashoola ku gubay gawaariyaalshoola ku qobsaday gebro iyo walaalaha mujaahidiinta aan eed unan ka farahasana magacay raxam macl xuseen oo ka jeeda degmada jawaarey mayba inta ka caddeeya in oo naniinshada filmaan mayba ka mid ahaayeena janaac cabdalle iyo kuwa qaar oo badan hadda intaan ka u korna ka mid ahaayeen maarsan kuuni haa maasha allah walbadan oo anaqo qasriya ka jiraan oo ku maasha allah eed iyo eedaan faraxsana dalka soomaaliya gaar ahaan qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa duulaan shareeco la diriir ah ku soo qaaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo furmaha dagaalka loogu geystay jab aad u weyn iyaga oona laga qabsaday xer-ooyin fara badan oo ay ku sugnaayeen xoogga ka dagaalama gobolka sool ayaa soo saara inaan wax badeecad ah laga keeni karin dhanka gobolada somalilan maamusho iyagoona arrintaasi ka soo saarayay degniina dagga xilli uu sii xoogaystay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee u dhexeeya maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ka gadooday gardarrada joogtada ah oo ay kala kulmi jireen maamulka somalilan ayaa waxaa soo baxaya in saraakiisha hogaaminaysa dagaalkaas ay soo saareen amara lagu xadidayay isku socodka gobolada sool iyo waqooyiga soomaaliya waxay hadda xayiraad ku soo rogeen badeecadihii ay ganacsatada ka keeni jireen dhanka somalilan iyagoona soo saaray degniin arrintaasi la xidhiirta sarkaal ka tirsan xooga s c c la baxay ayaa arrintaasi kaga dhawaaqayay magaalada laascaanood isagoona gaadiidleeda iyo ganacsatada u tilmaamay dakada kale oo ay badeecadahooda kala soo degi karaan waxaannu u sheegaynaa ganacsatada gaadiidleyda marawaliinta in aan waqooyi wax nooga imaan karaa jirin ciddii waqooyi wax ka keenta oo gaadiidley iyo ganacsato ah waxaannu u sheeganaayo maanta halkan uga sheegaynaa in aannu annagu ah ciidamada esasiya xaqdurka aannu la wareeganno cidna aanan kala tashanayn cidna wax ka weydiinayn ninkii dambe oo aannu ku qabanno waddada isagoo maraya oo waqooyi rar ka keenay waa gubis gaarigaas iyo wuxuu sidaay darawalka wadana waa xabtidaa'im waannu idiin sheegnay cid aannu wax ka dhegaysanno oo dambena ma jirto raggayaga halkaa ku leeday dheecaankiisii dadka doonaya inay ka ganacsadaanoo soo rartaanu taasi dib u dhici mayso mana yeelanno mana dhici doonto dheecaankayaga iyo dhiiggayaga cuni maysaan habeen iyo maalin furinta aannu ugu jirno ragna doonaya inay nagu dulshaqaystaanoo casuurta geeyaan kuwii nala dagaalamayey wax dhacaya ma jiraan boosaasaa furan garaacad baa furan aada dekadaheenna dekadaheenni baa inoo furan kala soo dega wax wax waqooyi nooga imaan karo oo dambe ma jiraan dagaalka laascaanood ayaa marba weji cusub yeelanaya dadka deegaanka ayaanan ahayn kuwa isdhiibaya waxayna qaateen dagaal somalilanna waxay wadaa gulufyo colaadeed oo hor leh waan waan warkeeda daa warkan dhegaystayaal lasaakay waxaaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay caasimadda yahuudda ee tel aviv maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay shan kalena ay ku dhaawacmeen weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay magaalada tel aviv naftii hore ka tirsan muslimiinta falastiin ee dhulkooda iyo dadkooda lagu xadgudbay ayaa weerar ka fuliyey waxaana goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan yuhuudda kuwaasi oo isku dayay inay difaacaan dadkii weerarka uu ku qaaday halyeyga goobta ayuu dhigay hal ruux isagoona shan kale dhaawac kaga tegay laba ka mid ah xaaladooda ayaa aada u liidata maamulka yahuudda waxay intaas hadalkooda ku dareen in ninka ku dhintay howlgalka yahuudda uu ahaa dalxiisa kasoo jeeda talyaaniga halka kuwa kalena ay isugu jireen yahuud iyo sidoo kale dalxiisayaal reer galbeed ah fulyaha weerarka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray yuusuf abuujabar wuxuuna kasoo jeedaa magaalada kafar qasem oo ku taala koonfurta aagga saddex xagalka ah ee khadka cagaaran booliiska yahuudda waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu si bareer ah u jiray koox dad ah oo lugeynaya ka hor inta aanu gaarigiisa rogmanin waxayna intaas ka gadaala sheegeen inay toogteen warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa